barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka f m-yada geeska afrika iyo caalamka oo dhan aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca bisha abriilna waa sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idiin haynona waxaa ka mid ah wiilasha dhallinyarada ah ee qoysaskooda ka caawiya qabashada hawsha guriga hooy ay soo bartay waxaan oo dhan waan ku soo barbaaray shaqooyinka aqalka waan waan kala qaybsannaa afar walaalanahay maantoo kalena cama haddaan anu cuntada sameeyo walaashay aqalkay fiiqaysaa programka aqalka nin kasti maalin buu leeyahay nin kasti hawshiisu ka soo baxaya cuntooyinkan karin karayo waa waxaa ka mid ah baastada si fiican waan u karin karanaya iyo sooska laxooxda iyadana waan garanaya iyadana sidaa loo dubo
ismaaciiloo taa qaybtaada adna waad noo sheegi doontaaye sidoo kale waxaad maqli doontaan gabdho taageerayaal u ah kooxaha kubadda cagta ee yurub oo inooga warramaya waxyaabo la yaab leh oo ay kala socdaan ciyaartooyda u saftaa kooxda ay taageeraan aniga ayadee soo korsatay ayadeen waxay taageeraysa naadiga arsenal mar kasta waxay igu dhihi jirtay manchester naadi la dhaha marnaha isku taageeri nacaabka iyada inacsiinaysa naadiga manchester ayaanba iyada kusoo jeestaba manchester sidaasaan ku taageera aniga naadiga labaad aan aadka u jeclaa waa naadiga juventus ee talyaaniga sidoo kalena xubin dhinacii heesaha ayaan iyana idiin haynaa markaan ka lamaadaba xusuusiya laba kaclay laxa buu igu beerayaa
sidoo kalena waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaannu idiin haynaa oo aad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese qaar ka mid a qodobada wararka caalamka ugu waaweyn
ururka saxafiyiinta aan xuduudda lahayn ee caalamka ayaa maanta oo arbaco ah warbixin ay sii daayeen ku sheegay in xorriyadda warbaahinta dunidu ay haatan la kulmayso halis aanay hore ula kulmi jirin warbixinta waxaa si gaara loogu tilmaamay in dalal ay ka jirto dimuqraadiyadii ay ka mid ahayd meelaha sannadkii hore xorriyadda saxaafadda laga diiday cabirka ay sameeyeen ayay ku sheegeen in ilaa labiyo lixdan waddan ay sannadkan hoos uga dhaceen halkii ay hore u taagnaayeen halka dalalka norway sweden finland denmark iyo holland ay ka mid yihiin dalalka kaalmaha hore kaga jira xorriyadda saxaafadda filashada qorshaha canshuur dhumista ee loo sameynayo shirkadaha waaweyn iyo shakhsiyaadka ee madaxweyne donald trump ayaa sare u qaaday qiimaha suuqyada saamiyada maraykanka shalay iyo kuwa qaaradda asia xalay madaxweyne donald trump ayaa la filayaa in maanta uu shaaca ka qaado qorshe hoos loogu dhigayo heerka canshuurta shirkadaha waaweyn ee maraykanka oo ah tan ugu badan dunida horumartay xubno isaga ku dhowdhow ayaa sheegay in koongareeska uu weydiisan doono in heerka canshuurta shirkadaha oo hadda ah soddon iyo shan boqolkiiba laga dhiga shan iyo toban taasi oo ah ballanqaad uu sameeyey markii uu ku guda jira ololaha doorashada madaxweynaha afhayeenka aqalka cad ee maraykanka shin spicer ayaa sheegay in maraykanka uu muddo ahaan ama dal ahaanba dunida kale uu kula tartami karin soo jiidashada shirkadaha ganacsiga sababo la xiriira heerka canshuurta sharci dejiyaasha maraykanka ayaa sanado badan wacad ku marayay isbeddel lagu sameeya hanaanka canshuuraha maraykanka
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan falastiin horta su-aal baad marka dhowd igu soo tuurtay adigoo warka dhexda lagaga jiro waxaa jira horta inta badan marka waxaa la yidhi meesh meel lagu ilaayo haddaad tagto adna adna waa loo ekaada ama ishaa layska ridaaba soomaalidu ku mahmaadaa marka waxaa jira waxaa jira waa dari kugu khasabtay halkan marka la yimaada waxaa jira dalkii marka la joogo kale hawsha way kala qaybsanayd hablaha waxyaabo gaar u gaaraa jira sida tusaalaha cunto karinta sida dharmaydhista sida waxyaaba badan inkastoo dadka qaarkood la qabtaan ay ku xidhan tahay qoyska iyo iskaashigooda laakiin wadamadan qurbaha marka la yimaado waxaad moodaa dadka qurbaha horta marka hore wadamadan aynu ugu nimi in noloshu u kala qaybsanaydoo wax wad- wax la wada qabto laakiin dad badan oo laga yaabo inay dalalkan yimaadeen laftigooda waxaa laga yaaba hablo badan inay- inay yidhahdaan maantaad xorriyad dareenteene ragga qudhooda rara Ma- en- inta badan ismaaciil caadiyan waxa waaye cunto kariska meel walba markay noqoto gabdhaha ku run sababtoo waa wax dulqaad u baahan ragga ku roon en waqti u falastin baahan dooda u may kala- may inta caadiyanba xataa reer galbeedka saas waa gabdhaha u badan inkastoo ku la roon mise u yidhaahdo badan u badan ha u badan oo Een, ku ogolahay inkastoo dadka maqaayadaha hadda waaweyn oo kale ka kare Mm.
ay rag u badan yihiin dee wasaan ku leeyahay cunto kariyaasha ugu waaweyn caalamka waa rag marka ragga markii lacag lagu shaqaynayo ayay qabtaan Hay.
gabdhuhuna markay lacag la-aanta tahay cuntada dee way ku kariyaan.
cunto macaayin soo maaha mar haddii hudheeladii loo diray marka waxaa waay lacagta markay noqoto cunto karintu shaqay noqonay laakiin markay lacag la-aan noqoto gurigii noqoto waxa waaye waa waa- waa gabdhaha lagu riixaya marka aad baan idinka cunto macaannahay intaasunbaa muhiimadu tahay marka magaalada jabuuti oo kale waxaa wariyaha v o a sagal siciid faarax ay haddaba la kulantay F- cabdow fu'aad sacad oo ka warramaya sida uu hooyadii ama ay hooyadii u bartay shaqada guriga iyo oo isagu weliba door buu ka qaataa inta badan cunto karinta iyo hadallada kaga yimaada bulshada marka uu caawinayo qoyskooda wallaahi yaraanteydaan kusoo bartay anigu hooyo hooyo ay soo bartay waxaan oo dhan waan kusoo barbaaray Eh, shaqooyinka aqalka waan, waan kala qaybsanaa dhowr dhowr walaalaanahay afar walaalaanahay maantoo kale nacam hadduu- haddaan anu cuntada sameeyo walaashay aqalkay fiiqaysaa programka aqalka waan kala ahaa nin kasti maalin buu leeyahay Eh, nin kasti hawshiisu kasoo baxaya waa nidaam aad u qurux badan runtii een, dhinaca cuntooyinka ka waran Eh, cuntooyinkan karin karayo waa waxaa ka mid ah baastada si fiican baan u karin karinaya iyo sooska iyo cuntooyin kale oo laxeexda ka waran saa isku tihiin laxooxda iyadana waan garanaya iyadana sidaa- sidaa loo dubo sidaa loo xasho iyo sidaa loo duboba ka waran dhinaca adeega suuqa maad tegi karaysaayo maad soo iibin karaysaa een, wax kasta guriga u baahan yahay hooya ay igu soo barbaarisay waxaan waxaan eh, amarka waan qaadan jirnay waan tegi jirnay suuqa waan tegaynay waan soo iibinayna waxa soo iibi laga yidhahdana waan soo iibin jirnay hadduu naga fara badan yahay oo aan iloobi karaynana warqad baan ku qoran jirnay intaasoo basala intaasoo tamaada intaasoo dee qajiya oo aad garanaysaa hawsha madbaxa waad iloobi karaysaa nin ragaa nahay iyo intaynu noqon iyo naag baa nahay hawshu waa isku mid gabadhu waxay qaban karayso ninkuna wuu qaban karaa marka gargaarku aqalka dhexdiisa waa caadi waad qaban karaysaa maaha inaad tiraadid anu nin baa nahay ood ka boodid maaha waa ixtiraam iyo naxariis inaad qof eh, wiil oo aqalkiisa ka shaqaysanaya ama ka masaxaya ama fiiqaya waa wax sharaf baan u arkaya anigu wax ceeba uma arkaya anigu ragga ka fa- ka faanaya oo dee wax kale ka moodaya waraad dumar baa tahay adigu maxaad u fiiqaysaa aqalka ma wallaahi waa jaahilnimo ama wax- waa garasho la-aanta weyaan ma jirtaa wax saameyn shaqadan aad qabatay darteed wax kusoo gaaray oo aad saameyn kugu yeeshtay ama wax kaa xanaajiyey ama wax kaa farxiyey ama waxun saameyna wallaahi mar baan ka cadhooday gabadhan qabo mm, iyadoo dhar meedhisaan arkayay markaa waan ka naxay anaa waan fadhiyey waan anaa isla hadlay oo is idhi maxaa maxaa ku cadibay bal gabadhan waxaan u siraa wiila oo jinsia inay meedho oo inay xadhiga dul wardho oo markaa itaalkeedii iyo dharkeeni markaan isku egay is- isma leeko marka waan sare kacay waa la meedhay ma garanay anuu dareemkeeda waxa waxa iyadoo ay islahaydba markii dambe ayaan arkay gabadhii oo ka xun inaan faraha la galay oo la shaqeeyey oo gargaaray markaaba iga tiri adumaa naag baa tahay maxaad maxaad hawsha hablaha u qabanaysaa markaaba xoog baan u fajacay waa- waa yaabay marka xaaskaagu warkamay hayn inaad hawsha guriga qaban karayso ee hooyo kusoo bartay Eh, marka ay ku- reer miyi bay ahayn anakuna magaaladan ku kornay magaaladan ku dhalanay waa anaku wax wax caadi baan u arkaynay iyaku laakiin wax kale u arkeenba dhaqan xun bay u arkeen inuu ninku foorarsado oo wax qabsado aqalka dhexdeeda
Een, dhaqankeena aad buu u adag yahay meelaha qaar markay noqoto kale een, xaaskaaga way kugula yaabtay shaqadan aad qabanayso een, ee, dhar dhaqida ama dharkaad la warwarayso aniga qudhayda markii igu kaa horreysay aan ku arkayay dhar baad warwareysay runtii wayna i cajab gelisay markaa ma ku fakiray inaan ku wareysto ka waran markaa dhalinyarada hawshan aad qabanayso kolley way ku arkeen adigoo shaqaynaya markaa may kugu dacaydayaan een, si aad soo u aragta adigu markay ku dacaydayaan in badan bay dhacdaa way iska jirtaa inama iga quslaa oo igu kaftama way iska jiraan waryahay inoo waran baasadii ma macaan tahay baasadii samaysa ka warana maanta hooyo maxaad u samaysay maanta xaafadiina maxaad u qabatay wallahi way iska kaftamayaan anugu wax kaftankooda waxba uma qaato waa iska jirtaa marmaraad ka carootid marmaraad iska dhaafidna waa iska jirtaa raashinkii oo ag yaalla kama gaajoon karayo waa waa wixii waan waan ku sarakaci aqoonkeedin waan garanaa waan bislaysan waan cuni laakiin iyaku ma karayaan shaa xataa ma karsan karayaan waayo ma karayaan maxaa horta lagu shubaa ma sokorta mase ma shaaha waa jaahilnimo dee haddee markii hore bar- bara lahayeen waxaan uma arki lahayn inay caay tahay inay yarays tahay
cunto markaad karsanayso tee dookhaaga aad jeceshahay inaad karsato wallaahi waxaan ka waxaan jecel yahay bariiska bariiska si fiican loo bisleeyo oo baasintaha ama baylanka ama bariiskan ka helaa inaan kariyo maca sooskiisa marka waad isku karisaa sooskii bariiska mise waad kala karisaa
may waan kala kariyaa sooskana gooni bariiskana gooni runtii aad bay u fiicnaan lahayd in raggoo dhan ay dumarka caawiyaan intii ay qaban karayaan shaqada guriga aad bay u dhib badan tahay laakiin nasiib darro inta badan ma dhacdo ugu dambeyntii aadan maxaad dhallinyarada kale ee adig kula midka ee u arka shaqadaas inay tahay shaqadii dumarka oo aan gaarin weli heerka ah in ay fahmaan inay caawiyaan ama hooyadooda ama walaashooda ama xaaskooda ama xataa qof dariskaaga ayoo dhibaataysan maxaad tala siin lahayd wallahi waa wax fiican oo dhaqankeena iyo diinteenna iyo shareecadeenna ayaa nagu amraysaa marka waxaan oran lahaa ha u qaadanina wax foolxun ama wax cayba waa wax qurux badan waa wax la qaban karayo talabaad eh, ajar baa lagu heli karaa walaasha hooyada iyo faamigaaga inaad gargaartid oo wax qaban karaysid inaad samaysid waa wax fiican oo ajar ku helisid talabaad wax cayb maaha inaad had- haddaad awoo- awoodi karaysid inaad cuntadaada keligaa diyaarsatid ood cuntid ood hooyadaa gargaar ugu noqotid waxaa waa talabaad inaad qof bani aadan oo dumara inaad dariiqa haddaad ku aragtid oo wax culus ay sideeto inaad gargaartid oo wixii aad la qabit kaasi wuxuu ahaa cabdow fu'aad sacad oo wariyaha v o a sagal siciid faarax u warramayey
ismaaciilo wiilashiina waxaa ka waraysateen cunto karinta haye gabdhihiina waxay ka waramayaan taageeranimadooda kubadda ad- cagta adduunyo gaddoon welibana iyadaba taageeri jirtay ciyaaraha kubadda cagta ah oo dunida oo dhan aad looga xiiseeyo boqolaal kun oo qofna ay shaashadaha caalamka kala socdaan marka ay jirto ciyaar xiise leh ayaa haddana waxaa berigii hore la arki jiray wiilasha soomaalida oo ciyaaraha iyo naadiyada kubadda cagta ciyaara aad u taageera waxaase la yaab noqotay inay soo badanayaan gabdho har iyo habeen ku mashquulsan ciyaaraha iyo daawashadooda islamarkaana aad ula socda isbeddelka ka iman kara xubnaha u ciyaara kooxaha ay taageeraan wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdullah ayaa magaalada muqdisho kula kulmay mid ka mida gabdhaha dhallinyarada ah ee ciyaaraha aadka u xiiseysa oo magaceeda la yidhaahdo foos cismaan aways foos manchester waxayna uga warantay xulka ay taageerto iyo waxa ay ka taqaan ciyaartooyda kooxdaasi u ciyaara waa mahadsantahay walaalkee ani si qaas waxaan u xiiseeyaa isboortiga si fiican marka siiba brimer league ayaan si een, xiiso leh aan u xiiseeyaa maadaama magacab aad ka garanaysid foos cismaano west foos manchester maadaama naadiga weyn ee faca weyn ee manchester aan taageero walaalkee marka adigu imise sanaad manchester taageeraysa foosay aniga een, waxaan manchester taageeraya saddex iyo toban sano waktigaagiiba waqti ku dhow si fiican
marka taageerada waxaad ka bilowday manchester si fiican manchester aan ka bilaaba aniga ayadee soo korsatay ayadeen waxay taageeraysa naadiga arsenal mar kasta waxay igu dhihi jirtay een, manchester naadi la dhahay marnaha isku taageeri naceebka iyada inac siinaysay naadiga manchester ayaanba iyada kusoo jeestaba Haye.
Ah, manchester sidaasaan ku taageera hooyan waxay ahayd qoys isboortiga si fiican sboorti ilaa hadda waa- waa arsenal bay taageertaa laakiin hadda iyada london ay ku nooshahay Ay, iyada?
si fiican
manchester marka laga yimaado dhinacyada kale ayaa taageertaa aniga naadiga labaad ee een, aan aadka u jeclahay waa naadiga een, juventus ee talyaaniga marwada duqda si fiican spain een, waa taageeraa laakiin spain labada naadi ee ugu tunka weyn aniga sida manchester iyo juventus aan u taageero horta xiise uguma haayo sababtuna sababtu waxay tahay labada naadi een, mid waa ila xifaaltantaa oo markii yurub la dhaho waa naadiga keliga ee ila xifaaltanta dhan dhaqaale iyo dhan taageero iyo dhan fanaanad iibsashaal markii la dhaho real madrid barcelonana waxaan ku nacay ee laba jeer ee iga qaaday finaalka champion league mar anigoo wembley ku ciyaaraya marna anigoo roma ku ciyaaraya marka iima macaanaysa marka inaan barcelona taageero walaalkeen marka sababtaasaad uga soo horjeedaa barcelona dee ciyaaryahankiinii kooxdana waatan halkaasoo ka ciyaaraba Eh, cristian ronaldo si Haye.
fiican marka ronaldo aniga markuu fanaanada gaduuda xirnaa ayaa xismad iyo qiimo u hayay walaalkeen hadda un aniga hadda een real madrid oo u saftaa marka aniga naadiga real waxaan ku taageeraa maalinta real madrid iyo barcelona ay ciyaarayaan habeenkaas real aan ahay sida barcelona u garaacdo waa farxadeeda marka adawaaga caana macaa la siyaa
si fiican si waxaan is fiican weydiiyaa marka la yidhaahdo bal soo tiri ciyaartoydoo ciyaarto kooxda manchester ma tiri lahayd aniga waa tirin karaa hadda een line upka oo kusoo geli kara xataa waa kuusii sheegi karaa een mourinho een inkastoo difaaca rooqa oo naga dhaawacmay de- gool haya waxaan een digeeya waa lama taabtaan een dubaha iyo tareygana een sidaan filaayo een valencia lama taabtaan waa dube een ninkan eric bely aniga laba mid inuu la safi doona u malaynaya eric Be- ninkan daali belin oo hadda ninka keliya u taagan ninkaas la ciyaari kara si fiican tareygana lugshow inuu ciyaari doonaan filaa dhexdana waa hareera iyo bagba iyo kaarig saddexda weerarkana waa rashford lingard iyo iyo makhtariyan
marka waxaad og tahaba shaxdii kooxdii manchester si fiican
fasay muxuu ka dhigayaa sboortigo si gaar ugu xiisaysa adiga
wallahi isboortiga wuxuu ka dhigan yahay horta isboortiga waa dhalinyarada een waxa isku keena maanta isbari kara een kasoo jeedin kara dhinaca colaadaha iyo isbo- een siyaasadda een hadda badnaan dhalinyarada soomaaliyeed waxay aad u xiiseeyaan dhanka isboortiga maba arkaysidba nin siyaasad ka sheekeynayo dhalinyaro meel fadhiso siyaasad ka sheekeynaysa maba arkaysidba waxaa loo jeestay waa isboorti oo keliya marka isboortiga waa isdhexgalka bulshada ayaan dhihi karaa aniga saas juventus yaa u ciyaara wallaahi juventus dad waaweyn aa u ciyaara hadda een juventus lix sano xiriiray ku dhowdahay inay qaado horyaalka een talyaaniga sidaa ognahay iyadaas ka Ee, iidaa iska haysata xoogay iskaga haysataa Ay.
marka naadiyadii waaweynaa iikaa iska jiiftaan ac milan iyo inter milan iyo roma iyo napoli iyo markii la eego marka juventusna waa naadi taariikhi ah buffon oo ah nin soddon iyo sagaal sano jiraa gool haya u ah sidoo kale labada difaac ee ugu fiican talyaaniga ee xulka talyaaniga ay ku duulaana way haystaan oo jilini iyo banuji dhexdana niman waaweyn a u ciyaaraan oo markisio iyo een, sami khadiira ay ka mid yihiin weerarkana waa saddex afla aan la taaban karin higuain iyo daybala iyo ninkan kale manjukid isboortigeena xataa soomaaliga markaa eegtid een, horumar weyn oo ku tilaabsaday een, garoomada markaa tegtid sida een, een, loogu soo daawasho tegaayo markaa eegtid iyo sida aan u dhiirigelinayna xidigeena soomaalida marka isboortiga in loo kaco dhankan iyo siyaasadda iyo meelahaasna aan meel iska dhigno walaalkeen aad baa mahadsantihiin.
taasi waxay ahayd foos cismaan aways foos manchester oo u waramaysa waryaheena magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ismaaciil haye dhinacii heesa ayaan eegaynaa wakhtiga iyo aad inoo soo haya falastiinay heesta nolosha cusub soo dhowe ee maxamed cabdi bike
yahay cashaquu ka gaday qof kale caqligeedie xusuusku casuumane cidladaa wehel moodaysaa Haa, moodaysaa cidladan wehel moodaysaa qof yahay cashaquu ka gaday qof kale caqligeedie xusuusku casuumane cidladaa wehel moodaysaa Haa, moodaysay cidladan wehel moodaysaa haaban waxaan kugu idhi haaban ilmada ilmada ilmada ilmada cesho baan ku idhi labtanaa culay baan ku idhi cawanaa cawanaa cawana tasho baan ku idhi cawanaa cawanaa cawana tasho baan ku idhi cawan waxaan kugu idhiye cawan ilmada ilmada ilmada ilmada cesho baan ku idhi labtana culay baan ku idhi cawana cawana cawana tasho baan ku idhi cawana cawana cawana tasho baan ku idhi waqtigu waqtigu waqtigu cararayaaye jacayl jacayl jacayloo calhelayn ka jar kabagoo caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee waqtigu waqtigu waqtigu wuu cararayaaye jacayl jacayl jacayloo calhelayn ka jar kabagoo caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee
nolosha cusub soo dhowee heestaas maxamed siciid bike haddaynu intaas kaga nimaadno haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horrayno waxaa shalay la ciyaaray kulmo ka tirsan horyaalada yurub qaarkeed horyaalka dalka ingiriiska waxaa dhacay kulan xiiso badan oo naadiga kubadda cagta chels ayaa gegadeeda stamford bridge waxay ku mardigelisay naadiga southampton chelsea oo ay hoggaanka horyaalka kusoo kubaaraynayso kooxda tottenham hosbar ayaa u baahnayd inay guul ka gaarto kulankaasi southampton waxaana afar gool iyo laba kaga adkaatay naadigaasi southampton eden hazard ayaa daqiiqadii shanaad gool u dhaliyey naadiga kubadda cagta chels waxaase berberiyey oriel romeo daqiiqadii afarlabaatanaad ha yeeshee gool aad u qurux badan ayaa waxa uu u dheliyey ciiriyaan gary kahil kooxdiisa chelsea daqiiqadii shan iyo afartanaad inta aan la aadin qaybtii hore ee nasiinada markii laisku soo laabtay ayaa chelsea waxa ay dhalisay laba gool oo kale waxaa labada gool kale u dhaliyay ciiryahan diego costa oo daqiiqadii konton iyo saddexaad iyo siddeetan iyo sagaalaad u dhaliyey halka goolka labaad ee naadiga southampton ay la timid uu daqiiqadii sagaashannaad u dhaliyay ciiryahan ryan bertrand maanta waxaa dhici doona kulamo kale naadiga arsenal ayaa martigelin doonta naadiga horyaalka sanadkii hore ku guulaystay leicester city halka middlesbrough iyo sunderland ay dheeli doonaan tottenham hosbar ayaa waxa ay u safri doontaa naadiga crystal palace maalinta britain naadiga manchester city ayaa la ciyaari doontaa naadiga manchester united labadan kooxood ayaa waxay ku kala jiraan kaalimaha afraad iyo shanaad ee horyaalka kala sarraynta dalkaasi ingiriiska iyagoo malan labiiyo soddon kulan ciyaaray naadiga manchester united ayaa fursad u haysata haddii naadiga mancity ay ka badiso in ay kaalinta afaraad ay ka xoogsato oo halkaasi fadhiisato haddii manchester city ay badisana waxay ka dhigan tahay in naadiga liverpool ay kaalinta saddexaad iyadana ka xidhiidhsato sidoo kale horyaalka dalka sbain ayaa kulamo xiiso badan maanta ay dhici doonaan hayeeshee haddii aynu ku horrayno kulamo ayaa shalay dhacay naadiga sporting ayaa la ciyaarta naadiga isbanyol waxaana ay labada kooxood ciyaartooda ku dhammaysteen gooli gool malaaka ayaa u socdaashay garnaada waxaana kusoo suuldartay laba gool iyo waxba halka naadiga atletico madrid ay guuldaro naxdin badan kala kulantay naadiga valerial oo ay marti u ahayd gool iyo waxba ayaa naadiga atletico madrid afka ciidda loo daray ciyaaryahan roberto soriano ayaa daqiiqadii labiyo siddeetanaad goolka keliya ee laga dheliyey kulankaasi u dheliyay naadiga valerial waxaase calaamada hurudka kulankaasi ka qaatay naadiga kubadda cagta ee valerial lix ciyaartooy halka naadiga atletico madridna laba ciyaartooy ay ka qaateen kulamada maanta dhici doona naadiga barcelona oo weli u dabaldegaysa guushii el classico ay maalintii axaddii ka gaartay naadiga real madrid ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga ososuna leganis ayaa la dheeli doontaa naadiga las balmas real sociedad waxay la ciyaari doontaa naadiga valencia real madrid oo naxdintii guuldarada el classico ay ka qaadeenna waxay u socdaan la doontaa naadiga deportivo la caronya horyaalka naadiga barcelona ayaa hogaaminaysa oo toddobaatan iyo shan dhibc iska leh real madrid ayaa dhibcointaasi la mid ah iska leh oo fadhida kaalinta labaad ha yeeshee kulanaya baaqu ah atletico madrid ayaa kaalinta saddexaad fadhida Florida oo guuldaro kala kulantay naadiga valeriyaal kulan shalay dhacay lixdan iyo sideed dhibcood ayay iska leedahay sevilla iyo afraada lixdan shan dhibcood ayay iska leedahay dhegeystayaal xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto
jamaal axmed cismaan ayaa nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha halkaad kala socotaana waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada gabagabadii aan kusii soconaayo ismaaciiloo dhinacayga bidix fadhiyaan ka codsada bal inuu noo dulmar hal iyo laba qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa mahadsanid falastiin ururka saxafiyiinta aan xuduudda lahayn ayaa maanta oo arbacaha warbixin ay sii daayeen ku sheegay in xorriyadda warbaahinta dunida ay haatan la kulmayso halis aanay hore ula kulmi jirin warbixintan waxaa si gaara loogu tilmaamay in dalal ay ka jirto dimuqraadiyadii ay ka mid ahaayeen meelaha sannadkii hore xorriyadda saxaafadda laga diiday dhinaca kalena filashada qorshaha cashuur dhimista loo sameynayo shirkadaha waaweyn iyo shakhsiyaadka ee madaxweyne donald trump ayaa sare u qaaday qiimaha suuqyada saamiga maraykanka shalay iyo kuwa qaaradda eshiya xalay madaxweyne donald trump ayaa la filayaa in maanta uu shaaca ka qaado qorshe hoos loogu dhigayo heerka cashuurta shirkadaha waaweyn ee maraykanka oo ah tan ugu badan dunida horumartay haye ismaaciil markana dhinacii sugaanta waxaan arkay codka macaanee nimca dareen goorsii horreysaan jabuuti kula kulma nimca haye waxay ii sheegtay weliba inay ka mid tahay dadka xiiseeya dhegeysiga v o eda dhegeysiga v o a marka laga yaaba hat haatan bayna ku dhegeysanaysa bal mid heestaad inoo soo qabatay
kalgacaalkan igu lamaan xubbiga sida laydharoon laabtii qalbigayga lulay ayaa kana iilalabaye laabtii qalbigayga lulaye ayaa kana iilalabay kalgacaalkan igu lamaan xubbiga sida laydharoon laabtii qalbigayga lulay ayaa kana iilalabaye laabtii qalbigayga lulaye ayaa kana iilalabaye markaan kala naadabo xusuusiya laba kaclayn laxabuu igu beerayaa lubiga xoogaa isdhima lubiga xoogaa isdhima markaan kala naadaba xusuusiya laba kaclay laxabuu igu beerayaa lubiga xoogaa isdhima lubiga xoogaa isdhima anoo libin caashaqiyo midaala luqaada helin irkiisa igu batay aniyaloof yaw garnaqa Horyaaloof, loof, loof, horyaaloof, noo garnaqa. Ayaaloof, noo garnaqa. anoo libin caashaqiyo midaala luqaada helin
codkaas nimca dareen wuxuu gebagabo u yahay idaacaddayadii duhurnimo falastiin axmed iimaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjara ayaa si wada jir idinla socodsiinayay tan iyo intaynu afarta galabta hawada dib u kulmayno waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Ayaaloof, noo garnaqa. dooqaan igu soo ligligay